waa islii har iyo habeen waxaa ka soo baxaya sawaxan iyo codad aad u dhaadheer wayna saxmad badan tahay xilli kasta balse taasi waxaa ugu wacan suuqa halkan ka furan laakiin tolow marunba in dadka soomaalida ay leeyihiin cod dheer marka ay sheekaysanayaanna kor ay u hadlaan taasi oo ay kala mid yihiin qowmiyado kale oo daafaha caalamka ku nool meelaha bulshada ay isugu timaaddo sida maqaayadaha hoteellada cisbitaallada iyo xitaa gawaarida dadweynaha waxaad arkaysaa dad soomaali ah oo sheekaysanaya ama ku hadlaya telefoon misena kor u qaadaya codkooda hase yeeshee halkan oo keli ah ma ahan goobaha buuqa iyo saxmadda ay ka jirto meheradaha ganacsiga ayay sidoo kale mararka qaar ka dhacdaa buuq kan la mid ah xaruntan ganacsiga ee aan tegay ayaan sidan kala kulmay haddaba dadka maxay ka aaminsan yihiin arrintan ku saabsan soomaalida way cod dheer yihiin marka ay sheekaysanayaan qaar ka mid ah dadka ku nool islii ayaan kala hadlay laba qof oo soomaaliya markaad tihiinna waxaa dadka o dhan si dad ciyaartaman ayaa ala dareemaya macnaha isbeddelka meesha ka yaal iyo sawaxanka iyo qaylaha si reer guriyoo kale may dhaqan xun baan u arkaa macnaha waxaa waaye ummaddii waad ka takooranta anuu fikirkaa fikir ka duwan baan u arkaa fikir fiican baan u arkaa horta cilada soomaalida waxaan odhan karnaa waa nooca communication ah oo soomaalidu dee waa dad reebaadiye ah marka ma ayna haysanin qalab casri iyo warisgaadhsiin deg dega waa laysu qayli jeeraa oo baa la odhan jiray marka soomaalida waxaan hadalkan oo qaylada dadkay qaylinayeen oo qof kale waa dadka aan ugu dubanahay ani ahaan dhaqan ahaan waxaan u arkaa dhaqan fiican oo nalagu aqoonsaday inuu yahay haddaba dhallinyaro soomaali ah ayaa arrintaasi ku sameeyey cilmi baaris waxayna sheegayaan in sababo badan ay keenayaan in qaar ka mid ah dadka soomaalida ay cod dheer ku hadlaan marka ay meelaha bulshada joogaan waa kan cabdirasaaq cerro oo sharaxaya arrintaasi arrinta koowaad aan isleeyahay waxay tahay waxaa keenaya waa dhaqan ay soomaalidu kala dhaxashay waa dhaqan baan isleeyahay laakiin dhaqanka qodob labaad baa weheliyo asna ah reer miyinimada dadka soomaalida ah asalkooda waxay ahayn dad reer miyi ah ilaa iyo haddeerna dad fara badan oo reer miyi hay leeyihi sababta kaloo aan isleeyahay akhris la-aanta soomaalidu aada u yar ummadaha kale markaad isla joogtaan meeshuu raba ha fadhiye ama bas isla saarnaada cisbitaal fadhiya meelaha kaleoo hoteelada wax ku suga mid walba joornaal ama buug buu ku mashquulsan yahay soomaaligu xataa hadduu joornaalkii buugga wato inta isku laabuu ku dhahaya mid halkaa fadhiya in ayaad ahayn wuxuu rabaa inuu sheekeeyo waa ka go'an tahay inuu sheekeeyo waxaa mararka qaar la sheegayaa in arrintan ay ka soo bilaabatay meelo fog iyo xilliyo fogfog oo ay ka mid yihiin miyiga iyo dugsiyada qur-aanka laakiin arrinta dugsiyada qur-aanka soomaalidu maxay ka tidhaahdaa waa kan cirro oo sharaxaya waxay dhihi jireen qawaacid afaraha qur-aanka lagu baran karaa ama saddex afar shay oo asaasa oo lagama maarmaana oo mid ka mid a haddii la waayo aysan qur-aan la baran karin waxay dhihi jireen macallin qaari ah oo qur-aanka isagu yaqaano qaari ah arday qaylo dheer oo laxniga iyo khaladka uu akhrinayo la qaban karo oo wuxuu sheegaya la maqlayo hooyo qalqaalo badan oo ilmihii la daba taagan wuxuu noloshiisa iyo noloshiisana habaynaysa wakhti fiicanna dugsiga keenaysa iyo ugu dambayn aabba wax quur leh qodobka marka innagu aan u jeedno waxa weeyaan midkan ah in marka uu ardaygu qur-aanka ka baxayo ama uu ku celcelinayo macallinku ugu talagalay inuu ka dhegaysto wiilkaas ama gabadhaas qur-aanka inuu ardaygu dhaqankaas adeegsado haddaba cilmi ahaan dadka filosofiyadda ku takhasusay waxay aaminsan yihiin in caafimaad ahaan kor u hadalka ama codka dheer aysan wanaagsanayn qofka codka kor u qaadaya ama dhawaaqa dheer samaynaya isagana mararka qaarkood side effective bay ku yeelan karaysaa dadka kale ee arrintaa karhayana ama dad xanuunsanaya wax wanaagsan uma aha bulshada kale sababta keenaysa in qayladu xad ka baxsanaato oo ay noqoto hadda sumad sidii calankii soomaaliyeed laynagu garto laba qof haddii meel caalamka ka mida laga arko yoomaysa in warma soomaaliya meesha soo gashay lays yidhaaha cilmi baaristan dhallinyaradan ay sameeyeen ayay ku qoreen talooyin kala duwan oo ay sheegeen in lagu joojin karo arrintan waxaana ka mid ah in wacyigelin loo sameeyo dadka codka dheer ku hadla marka ay ku sugan yihiin goobaha bulshada iyo in dood cilmiyeed iyo barnaamij faneedyo laga sameeyo arrintan si loo yareeyo laakiin dad badan ayaa qaba in dhaqan ay tahay in codka dheer lagu hadlo ama xitaa caafimaad mararka qaar ay noqoto axmed xaaji xasan b b c nairobi